فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mid a dagaal khasaare sababay oo lagu qaaday askarta dowladda federaalk ee ku sugan deegaanka bariireh ee shabeellaha hoose askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku naf waayey qarax lagula beegsaday maanyafuulka baydhabo muwaadiniinta ameerikaanka ah oo ishubaynaya sababtaasi waxaa faahfaahin doona aqoon-yahan ku sugan dalka maraykanka oo sidoo kale caawa ka hadlaya arrimaha ku saabsan cudurka korona ee faraha ba'an ku haya dalka maraykanka dhuuxa qodobadiisa caawa waxaa ka mid ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo maqaal cajiib ah ka qoray kulankii wadatashiga jihaadka bariga afrika ee dhowaan la soo gebagabeeyey iyo dad aragti ka dhiibtay kulankaasi aniga ayaa barnaamijka soo saaray oo idinla socodsiinaya فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي mar kale waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu qodobada horudhaca barnaamijka aad ku dhegaysateen iyagoo faah-faahsan ayaad maqli doontaan muddada barnaamijka uu socdo wixii soo kordhana waan soo gudbin doonnaa insha allah laakiin waxaan ku bilaabayaa dhacdooyinka kooban oo na soo gaaray ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay weerar ku qaadeen xerada askarta dowladda federaalka ee deegaanka bariireh shabeellaha hoose dagaalkaasi inta la og yahay waxaa lagu dilay afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka si gaar ah kuwa ilaalinayay ilinka laga galo xerada waxaa kaloo jira askar kale oo lagu dhaawacay weerarkaasi mujaahidiinta marar badan beriira waxa ay ka fuliyeen weeraro ka dhan ah askarta shisheeyaha ku daaban dhanka kale laba askari oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dilay halka la yidhaahdo maayanfuulka baydhabo ciidankan oo la howlgala xabashida etoobiya ayaa dhaawac iyo dhimasho ku noqday qarax xooggan oo lagula beegsaday maayanfuulka waxaana weerarkaasi sheegatay xarakada shabaabulmujaahidiin dhanka kale diyaaradaha maraykanka waxa ay xalay laba qof oo reer miyi ah ku dileen duleedka deegaanka buulafulaay ee gobolka bay dadkan ayaa saarnaa mooto diyaaradaha maraykanka ayaa gumaad ka wada gobollada dalka soomaaliya لدين عظيم هو السامي qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaad maqlaysaan waxaan soo wadnaa warar ku saabsan kulankii looga tashanayay jihaadka bariga afrika oo qoraal soomaaliyeed uu maqaal ka qoray iyo dad aragti ka dhiibtay kulankaasi laakiin iminka cudurka korona waxa uu ku fidayaa dunida si gaar ah cudurkan waxa uu naafeeyey dhaqaalihii maraykanka iyo qaaradda yurub maanta oo keliya cudurkan dalka ingiriiska waxaa ugu dhintay in ka badan laba boqol oo ruux tiro kalena waa uu soo ritay sbain ayaa ka mid ah meelaha dadka ay ku dhinteen maraykanka sidoo kale tiro dad ayaa cudurka halkaa ugu dhintay muwaadiniinta maraykanka ayaa ishubaynaya iyadoo suuqyada hubka lagu iibiyo uu aad u sarakacay iibsashada qoryaha waxaana taa ugu wacan in dadku ay ka walwalsan yihiin in la waayo raashinka ay isticmaalayaan taa beddelkeedana ay hamiga ku hayaan inay boobaan goobaha dukaanada ah iyo meelaha raashinada lagu iibiyo dadka ganacsatada ayaa iyagoona ishubaynaya si ay u difaacdaan goobahooda ganacsiga arrimahaasi iyo cudurka korona sidau u halakeeyey dhaqaalihii maraykanka iyo wararkii ugu dambeeyey dalkaasiba waxaan ka waraysannay aqoon-yahan cabdulaahi maxamed oo jooga dalka maraykanka bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin sala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd maxamed waxaan salaamayaa adiga iyo idaacadda islaamiga ee alfurqaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddii aan ka jawaabo su-aashaas maxamedow maraykanka xaalka hadda uu karoona kala marayaan aad iyo aad buu u culus yahay iyo markii loo fiirsho marka hore sidii la malaynayay aad iyo aad buu u culus yahay waxaana runtii xaaladda sii ujiyo sii adkeeyey waxaa la odhan karaa laba waa laba qaybood qaybta koowaad waxaa la islahaa xudunta corona waxa weye yurub iyo china laakiin maraykanka sidaan looma malaynay inay u fidayo midda kalena waxaa xaalada sii dhuujiya waxa weeye dadka markii hore xanuun addoonka waxa laga yaabaa damaantii dadka baa qabay laakiin dowladdu waxay furtay meelo lagu baaro oo qofku uu wada tago isbitaalada uu iska baaray marka show dadku waa wada coronavirus bay wada qabaanba cabdilaah meelaha ugu daran waxaa weeya baa la leeyahay new york oo cudurku aada ugu fidayo maxaa u wacan gobolkaasi inuu cudurku aada ugu fido maxamed waa su-aal wanaagsan waxaan isleeyahay waxa ugu wacan waxa weeye walaale magaalada new york waa magaalo central ah oo centerka wadanka ayay ka mid tahay waa gobolada ee bariga ayay horta new york ka tirsan tahay magaaladaasi waa magaalada caalamka oo dhan uu isugu yimaado waxaa degan qaramada midoobay xafiiskooda ugu weyn ee maraykanka waxaa degan hay-adaha kala duwan ee dowladaha caalamka waxaad ogtahay shirarka waaweyn caalamiga inay ka qabsoomaan taasaan oran karaa baan isleeyahay oo u badis dhimashada ka waran hadda maxaa la leeyahay intee bay gaartay maxamed hadda xilliga hadda la joogo inkastoo mar walba isbedelayaan horta geeridu waxay maraysaa ilaa laba kun iyo shan boqol waana runtii numberka mataqaanaa ugu hooseeya oo hadda dee lasoo gudbinayo maxaa yeelay dadku isku meel lama joogaan wadankuna wadan ballaaran maalin maalinta ka dambeysana way soo adkaanaysaa goboladii iyo deegaanadii waxaa laga soo calaamadanaya geeri fara badan hadda waad maqlaysiin caalamka waxay ku dhawaaday hay-adahan qaramada midoobey waxay ku dhawaaqeen inay maraykanku uu yahay xubuntii coronavirus marka dhimashaduna waa kordhaysaa soo dhicitaanka loo soo dhacayana waa kordhaysaa ma garanta cabdilaahi in wax soomaali ah ma maqasheen in cudurkan ay ugu dhinteen gudaha dalka maraykanka maxamed weli maanaan maqal kolliba cabdulaahi ahaan weli maanaan maqal laakiin waa loo soo dhaca dad fara badan oo annagu aan garanayo xataa laftaygo ayaa xanuunka usoo dhacay laakiin geeri runtii ma aanan maqal weli bal iiga waran in maraykanka in wuxuu isku arkayey ama uu sheegtay in adduunka uu yahay dowladda ugu weyn dhan kasta ka horumartay maxaa keenay marka in trump dowladdiisa inay ku guuldaraysato cudurkan inay xakamayso
waxaan runtii isleeyahay horta marka koowaad haddii walaala su-aashaas aynu toos u abbaarno marka koowaad waxa ugu wacan in maraykan ka biiqo ama wax qaban waayo waxaa la oran karaa arrintu waa arrin iyaga maraykan ka weyn waayo wixii markaad u jeedid oo aad waxaad u jeedid ay yihiin ayaa moogta inta badan wajaha laakiin xanuunkaani waa xanuun aan loo jeedin waa xanuun fidaya waa xanuun mataqaana mida kale waxyaabaha uu la dheeriyo laleeyahay caalamka dadka aqoonta leh markay ka hadlaya ama maraykanka laftiisa la taxliilinayo waxa weeye waa xanuun wuxuu xanuunadii kale soo maray caalamka la dheeriya wuxuu isu imaan karaa ma jiraan laba qof isuma imaan karto qof waxaa lagu leeyahay waa inuu ugu yaraan laba tilaabo saddex tilaabo in laisu jira oo marka horta ciladaas koowaad way jirtaa tan kaleba waxaa weeye walaale maraykanka awalba isagu wuxuu islahaa caalamka aad ugu awood weyn laakiin runtii waxaa la tusay awoodii rasmiga ahayd ee adduunkan ka talinaysay ayaa la tusay maantana wallaahi waa gacan ku gabad maraykan iyo dee inta la midkaaba waa gacan ku gabad waa hagaag cabdilaahi maraykanka baad joogtaa in tiviyada markaan daawano iyo warbaahinta waxaan aragnaa magaalooyin haawanaya waxaadba moodaa in mar hore lagu dagaalamay amaba laga guuray sharaxaad guud ka bixi dadka u sawir maxaa magaalooyinkaaga muuqanaya waa sidee dhaqaalihii guryihii quruxda badnaa suuqyadii camirnaa halkay bay ku dambeeyeen sharaxaad guud bal dadka u if maxamed waad mahadsantahay walaale haddii aan waxyar sharxo maraykanka xaaladda maanta ka jirta xaalad runtii la tasawiri karo ma aha waxaynu ognahay wadankan waxaa ku nool kolleyba sida taqriiraadku kusoo baxayaan saddex boqol iyo soddon milyan ilaa saddex boqol afartan milyan ayaa ku nool maanta guryahay joogaan dadka wixii dhintay iyo wixii isbitaalada ku jira waa halkooda guryahay joogaan suuqyadii camirnaa waa faaruq kontonka gobol ee maraykanku ka kooban yahay waa faaruq hadweeyadii ama jideedkii la marayay oo baabuurta lagu kaxaynay waa cidla wadanka dhaqaalihiisi wuu hoobtay waxyaabaha la yaab kale oo aan weli u dhicin waxaa ka mid a in la yiri waxaa hadda ishaysta oo isku dhegan labadii xisbi ee wadanka ugu weynaa waxayna isku haystaan war dadka ha la caawiyo waa sax laakiin qaabkee u caawinaa waxaan u caawinaynaa laba bilood bisha hadda soo socota oo afraad iyo bisha ku xigta oo shanaad ayaan dhaqaala siinaynaa kadibna aan sugno iyo war xaaladaan faaha kasii baxaysaa ee dadka ha la caawiyo caawin bay dalbanayaan marka ilaa hadda wax rasmi ah oo lagu dhawaaqay anugu ma ogi ganacsi kasta oo maraykan lahaa maanta wuxuu noqday mid aada mooday sanawaad ka hor ee laga guuray jidadkii waa aniga kugu soo sheegay hadda gobolka anigu aan joogo waxaa laga joojiyey kaamaradii dadka tigidka lagu siinayay oo ay malaayiin dolar kasoo gelaysay kullu daalika marka waxay ku tusaysaa in afka ciidda ilaahay xagga looga daray dadka qaab aan ugu sawiro maba aqan maxaa yeelay millions and millions and millions ayaa guryaha jooga rajo maanta fiican oo runtii muuqataana ma jirto dee wixii soo socdana ilaahay baa ku caalim maraykanku waxay sheegteen cabdilaahi inay joojinayaan howlgallada ay ka wadaan dalal ka baxsan waddankooda ka waran mustaqbalka maraykanku maxaad ku sheegi kartaa waan ogahay inay ku dhawaaqeen laba bilood ku siman waxaan is leeyahay laba bilood beerta ayuu sheegeen dowladdu laakiin inay ka badnaan doonto waa laga yaabaa si kastoo oo qofka bini aadanka isu qaad qaado ilaahay baa subxaana wa tacaala ka sarreeya runtii waxaan filayaa marka koowaad maraykan waxaa ku dhacay habaarkii muslimiinta ay habaaramayeen muslimiintii u dhibayey caalamka ku dhibayey inkaartoodii iyo ducadoodii iyo qunuudkoodiiba way la heleen dhammaanna wadamada reer galbeedka habaarkaas way ku wada dhac way ka siman yihiin iyo gaalada oo dhan maraykan runtii waxaa isleeya walaal haddii maanta la fiirsho ra'yigayga gaaban howlgallada uu joojiyey inuu soo celiyo oo dib saaxada dagaalka ugu soo noqdo way adkaan doontaa maxaa yeelay hadda waxay ka hadlayaan dadka aqoonta u leh dhaqaalaha haddii maanta xataa koroone lagu guulaysto in la xakameeyo labada sanoo soo socota dhaqaalaha maraykan ma soo kici doono maxaa yeelay dhulku dhaqaaluhu dhulkuu galay si weliba dhulka wuxuu u galay aan wax bini aadana dee horta mogta waa la qarinaya walaal xaqiiqada marka loo hadlo waa la qarinayaa laakiin maraykanku dhaqaalihiisa afku ciida goosta sababta waxaad ku garan kartaa bal tusaale ahaan yurub oo dhan ganacsiga ula lahaa bariga dhexe yacni fil caalam waa ka xiranyay marka waa dareemi kartaa saddex boqol iyo afartan milyan oo aan out iyo in midna lahayn waxyaabaha kale oo runtii walaale ku tusinaya in howlgalkan la joojiyey ay adkaan doonto inuu dib usoo noqdo waxaa ka mid a wadanka walaale noloshiisii waa la baqayaa dadku maraykanku waa la baqayaa noloshii iska daa wax yani ganacsiyo la sameeyo iyo guryo la dhistay iyo waxaas ka gudub laakiin noloshii caadiga ahayd ba dadku ka baqayaa asaasiyaadkii marka taasna waxayna tusinaysaa in ay adkaan doonto maraykan inuu dib dambe ugu soo noqdo saaxada dagaalka oo uu ka horiyo caalamka islaamka ba anigu isleeyahay kul cabdilaahi n lacag badan ayay dalbadeen madaxda maraykanka ka waran lacagtaas intee bay gaaraysaa tirada maraykanka oo aada u badanna maxay agtooda ka noqon kartaa marka loo eego xaaladda corona maxamed waa su-aal wanaagsan intaan ogahay waxay dalbadeen dowladda dhexe waxay dalbatay laba trilyan iyo badh lacag ah laba trilyan iyo badh marka lacagtaasna markii loo barbar dhigo babilashinka maraykanka oo guryaha ku xaraysan oo aan qofna kasoo bixi karin kaanamaa waxay ka dhigan tahay qada maalina marka ugama duwanaa hadii aan been layska dhowro yacni toddobaad ugama duwana toddoba casho wixii la cuni laha ugama duwana runtii waxaa kale oo maxamed meesha ku jira oo su-aashaas lagu dari karaa maraykanka waxaa yaalla hor fara badan marka dadkii iyagu jeebkooda wax ku jireen waxay iibsanayaan hub sababtu maxay tahay sababta waxay tahay qofka dadka wixii jeebkooda wax ku jiraan na way gadanayaan kuwa xoogaa jeebka dhexe ahaana way gadanayaan oo aan laysu bira tumanaya hadii xaaladdu waxay inay sii adkaato annagu ma daynayno inaanu lagama baaqsan doono in dukaamada la jabsado oo inta lagu yaaco meeshii wax yaaliin xoog markaa looga qaato oo dee ninkii xoog leba markaas wax qaadanaya oo markaas hub haysta saasaa keenaysa markaas marka waxaas waxa waxaa kordhay hubka la iibsanaya suuqyada aad iyo aad buu u kordhay waxaana loo gadanaya oo kalifaya waxa weye ninkii wax haystayna wuxuu u gadanaya qorga u gadanaya inuu isku difaaco kan kalena wuxuu u gadanayaa inuusan baahi u baktiyin inta wax la cuni karo ama cunna ay taalla wadanka cabdulaahi maxamed oo jooga dalka maraykanka u warmay idaacadda alfurqaan ayuu kaasi ah لدين عظيم هو السامي wahagaagka sidaad la socotaan dhowaan waxaa la soo gebagabeeyey kulan shan cisho socday oo dhex maray xarakada shabaabulmujaahidiin culimaa'udiin iyo odayaal dhaqan kaas oo looga hadlayey jihaadka bariga afrika islamarkaana laga soo saaray fatwo kulankaasi ayaa aad loo hadalhayaa dhuuxa waraysiyadan caawa intiisa badan waxaan ku eegi doonnaa dad ka falceliyey kulankaasi oo barta watisabka aaraahdooda soo marsiiyey laakiin waxaan ka hormarinaya qoraal soomaaliyeed oo maqaal cajiib ah ka qoray kulankaasi waxaana uu maqaalkaasi ciwaan kaga dhigay shukran xarakada al-shabaab waxaa soo jeedinaya maqaalkaasi waryaheena salmaan axmed internetku waa shabakad ballaaran oo ay ku jiraan mareega tira aan lagu koobi karin dadka isticmaalana waa dad kala duwan hase yeeshee mid weliba wuxuu ka raadsadaa hadafkiisa iyo baahida markaas haysa inta badan marka aan internetka booqanayo waxaan allah weydiistaa inaanu iga horkaynin waxaan ka naxo taas beddelkeeda allah ayaan weydiistaa khayr iyo wax farxad geliya quluubteenna iyo tan muslimiinta ayuu ku bilaabay qoraaga maqaalkan oo lagu magacaabo warsame ugaas iyadoo uu sii socdo maqaalka waxaa lagu yidhi habeenkii ay khamiista soo gelaysay taariikhduna ay ku beegneed shan iyo labaatanka bisha maarso labada kun iyo labaatanka ayaa salaada cishaha kadib waxaan galay internetka markiibana waxaan ku bilaabay inaan booqdo mareegaha islaamiga gaar ahaan websaydyada idaacadaha al andalus iyo alfurqaan anigoo raadinaya wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada mujaahidiinta iyo akhbaaraadka muslimiinta wilaayaadka islaamiga markiiba waxaan arkay cinwaan soo jiidasho leh oo u qornaa sida tan xarakada al-shabaab oo qabatay shirweyne looga tashanayay halganka jihaadka bariga afrika bayaan fatwo iyo sawiro markii aan gujiyey linkigaas waxaan arkay waxaan xitaa marnaba khiyaaligayga kusoo dhicin waxay macluumadu sheegtay in inka badan boqol ruux oo isugu jira culimo hoggaan jihaad iyo nabaddoonno ay qaateen kulan shan maalmood soconayay kana soo baxeen fatwo iyo bayaan muhiim ah ayuu yidhi qoraaga maqaalka qodobada ay ka fatwoodeen culimmada muslimiinta waxay ahaayeen kuwo xasaasi ah islamarkaana ummaddu u baahi qabtay in laga shaafiyo loona bidhaamiyo xukunka diineed iyo waxay shareecadu ka qabto waxay culimmadu ka fatwoodeen dastuurka gacanku samayska iyo nidaamka federaalisamka mowqifka sharciga ee waxaa loogu yeero xukuumadda soomaaliya xukunka doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan waddanka cawlamada bariga afrika iyo in layska dafciyo cadowga horarka ah qodob kasta waxay culimmadu soo dareeriyeen nusuusta sharciga ah ee loo cuskaday aad bayna u sugeen allah ha barakeeye ee waxaana fatwada culimmada akhriyey sheekh jaamac cabdisalaam warsame oo ka mid ah culimmada ugu caansan ee soomaaliya gaar ahaan wilaayaadka islaamiga ayuu yidhi warsame xaaji oo maqaal ka qoray shirkii wadatashiga jihaadka bariga afrika bayaanka ka soo baxay shirka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika waxay ahaayeen qodobo wax ku ool ah oo muhiimad u leh muslimiinta bariga afrika waxaana dhinacyada shirka xaadiray ay isla garteen in muslimiinta ay wajahayaan duulaan adag mujaahidiintana ay tahay inay sii xoojiyaan halgankooda xaqa ah qodobada sida gaarka ah ii soo jiitay islamarkaana ku jiray bayaanka waxaa ka mid ahaa in ka qaybgalayaashu ay isla garteen in laga digo qulqulka itoobiyaanka xabashida ee soo gelaya dalka kuwaasoo colaadda soomaalida kala dhexaysa ay tahay mid soo jireen ah dhulkii awowiyaasheen ee ay xoogga ku qabsadeen ayaana inooga baahan inaan soo dhicinno dagaalka wacyiga iyo maskaxda waa mid ka mid a furimaha ugu muhiimsan ee muslimiintu kaga hortegayaan duulaanka gaalada sidaas darteed ka qaybgalayaasha kulankii wadatashiga jihaadka bariga afrika waxay isla garteen in la xoojiyo jaanibkaas ummaddana laga wacyigeliyo maqaalka oo sii socda ayaa qoraaga wuxuu ku yidhi haddii aan u imaado hoolka uu ka dhacay shirka waxaan aad ula dhacay qaabka wanaagsan ee loo diyaariyey waxaa ii muuqatay inaan dadaal loo yaraysan hirgelinta shirkaas iyo qurxintiisa intuba markaan arkay sawirada waxaan aad ugu farxay waayelada ciraystay ee ka talinaya kana tashanaya aayaha ummadooda waxaana si dhaba loo yaqiisan karaa inay dhammaatay ishaacadii horraanteedaba wax kamijiraanka ahayd ay faafin jireen dadka uu cadowgu ka caqli badiyey ee ahayd waa dhallinyaro aan kala garaad roonayn lagana helaynin dad rugcaddaa ah sidiisaba jihaadka wuxuu kulmiyaa qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa xaqiiqa in mujaahidiinta laga helayo dad siddeetan jirro ah sidoo kalena ay ka buuxaan dhallinyaro ku barbaaray cibaadada allaah aana rajaynayno inshaa allah in qiyaamaha ay ka mid noqdaan dadka harsanaya harka allah subxaanahu wa tacaala ayuu yidhi warsame xaaji oo qoray maqaalkan wuxuu intaa ku daray dhammaan ka qaybgalayaashu way isdhinac fadhiyeen waxay ka sheekaysteen oo isla gorfeeyeen qadiyadda ummadooda go'aanno wax ku ool ahna way soo saareen adeer fartaag oo shirkaas ka qaybgalay ayaa mar la weydiiyey waxay halkaas ka qabanayeen yidhi waxaan ka tashanaynay arrimaheenna waa sax waxay ka tashanayaan arrimaha ummadooda xaq bayna u leeyihiin waxaase wax allaah looga mahadyo ah inaan soo gaarno wakhti dadka intaas leeg ay u kulmayaan allah dartii ka arrinsanayaan horumarinta jihaadka xilli weliba dadka qaar oo maanta nool ay soo arkeen iyadoo fadhiyo loo qabanayo hagardaamaynta jihaadka sidaba uu sheegay sheekh suldaan moxamed aale moxamed wuxuu sameeyey qoraaga maqaalka ciwaan jaanibi ah wuxuuna yidhi muxuu muujinayaa kulanka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika xaqiiqdii shirkan magaca uu watay oo keliya ayaaba ku deeqaya qadiyaddu ma ahan soomaaliya iyo dhowr gobol qadiyadda laga doodayo iyo waxa laga shuuraynayo waa xaalka muslimiinta bariga afrika fatwada iyo qodobada halkaas ka soo baxayna waxaa laga doonayaa muslimiinta mandiqadan ku nool inay fuliyaan wuxuu muujiyey shirkaas macnawiyaadka iyo himada sarrayse ee hurmuudka jihaadka bariga afrika wuxuu bannaanka soo dhigay inay raayada noo sidaan halyeeyo ummadeed naxsabuhum kadalika walaa nusakii cala allaahi axada wuxuu iftiimiyey shirkaas in wilaayaadka islaamiga ay yihiin dhul ballaaran oo ay ku nool yihiin bulsho tiro badan dadka muslimiinta ee ku dhibaataysan caalamka gaar ahaan bariga afrikana la gudboon tahay inay la soo baxsadaan diintooda oo ay iska xaadiriyaan dhulkaas lagu maamulayo shareecada islaamka wuxuu kulankaasna tusay in jihaadkan uu yahay mid ay ummaddu leedahay qolo gaar ah iyo ashkhaas gooni ahna aanu gacanta ugu jirin qofkii tale iyo tusaalayn wadana ay mujaahidiintu soo dhoweynayaan dabcanna shirkaas wuxuu ahaa kii ugu ballaarnaa laakiin kulammada wadatashiga waa kuwo si joogta a u dhaca sidaba uu sheegay sheekh cali dheere allah dhowree oo ka mid ahaa ka qaybgalayaashii kulanka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika mar uu la hadlayay warbaahinta islaamiga qaybaha dambe ee maqaalkan uu qoraaga warsame xaaji ku taxliilinayay shirkii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika wuxuu ku soo gebagabeeyey ugu dambayntii waxaan leeyahay shukran hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaad mar kala sugteen inaad tihiin rag dareemaya culayska saaran iyo ummadda sugaysa halka ay la eg tahay waxaad dhigteen wacdaro taariikhi ah oo ay taariikhda islaamku baal dahabiya ku qori doonto waxaad muujiseen inaad u nooshihiin ummaddiinna gaal iyo muslimna waxaa tusteen in jihaadkan uu imtidaad u yahay jihaadkii nebiga sala allahu calayhi wasallam iyo kii saxaabada ridwaanullaahi calayhim ee ku dhisnaa ku ad adkaanta gaalada iyo in loo nuglaado muslimiinta ummaddu waxay sideedaba ku nooshahay hoggaankeeda haweenay ayaa xajka waxay ku weydiisay abuubakar sadiiq khaliifkii koowaad ee muslimiinta inta ay muslimiintu haysan doonaan diintooda markaas buu abuubakar sadiiq ku jawaabay hadal muujinaya fiqhiga diineed ee u xambaarsanaa wuxuuna yidhi waxaad arrinkan oo ah islaamnimada ku sugnaan doontaan inta ay umradiinnu toosan yihiin ummadda waxaa la gudboon inay duca iyo nusro la garab taagnaato dadka ku hogaaminaya diinta iyo jihaadka allahna waxaan weydiisanaynaa inuu ku sugo xaqa ka ilaaliyo fitanta kana dhowro dhagaraha cadowga iyo shirqooladooda mar kale shukran hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaad ka farxiseen malaayiin muslimiin ah waxaadna ka caraysiiseen qoomam gaalo ah halkiina ka sii wada halganka qofkii arrimaha sarreeya dalbana habeeno badan ayuu soo jeedaa gebagabadii waxaan rajaynayaa dadka ugu horreeya wallaah ku sharfi doona shahaadada inay gaarsiiyaan raggii horay allah ula kulmay jihaadkan uu allah muslimiinta ku ciseeyena sabab u ahaa oo uu ka mid yahay sheekh mukhtaar abisubayr in jihaadka uu halkiisa ka sii socdo mujaahidiintu midaysan yihiin ummadduna ay ku duuban tahay oo ay samic iyo taaco la garab taagan tahay hoggaankeeda ayuu ku soo khatimay warsame xaaji oo qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay shukran hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana uu ku tacliiqinayey shirkii wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika ee ay ka qayb galeen hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimmada diinta islaamka iyo odayaasha dhaqanka ee soomaaliyeed إن مات مختار ما لنت عزائمنا ففي الشباب ألوف مثل مختار وفي الشباب جحاجح مسخارا لراية الحق والإيمان والثار وفي الشباب صقور العز مخلبهم لنصرة الدين مسنون بأشفار waa hagaag gabagabada barnaamijka dhuux ayaan isla soo gaarnay muddada barnaamijka ka hartayna dhammaantiisaba waxaan ku soo qaadan doonnaa codod ay noo soo direen dadka idaacadda alfurqaan ka dhagaysta barta whatsapp-ka kuwaasi oo ka falceliya siday u arkaan kulanka wadatashiga ahaa ee la soo gabagabeeyey waxaana xusid mudan in idaacaddu ay sawirada kulankaasi ku baahisay barta whatsapp-ka dadkuna ay aad u soo dhoweeyeen macluumaadka iyo sawirada laga soo qaaday kulankaasi alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daadiyaasha idaadda islaamiga alfurqaan walaalayaal siin salaami salaam baadishe meeba kale salaamay dadka muslimiinta soomaaliyeed dal iyo dibadda meel kasta iyo rogaano idaadda islaamiga alfurqaan dhegeysadayaan taas baadishe may weerku arnin way reegi ay ku dhiibada faday wadatashiga jihaadka bariga afrika maasha allah horta arrintaas arrin eed iyo idinka faraha waay qof kasta muslima iimaanba la eed iyo idinka farahaw marka ilaahay subxaana watacaala mayba kosadaan inuusan nin ziyaadiy marka gaaladana murug iyo iyo munaafiqiintana murug iyo iila ka ata marka insha allahu bilaaro yoodana ma aha jihaadkana makom horseeda koraan qolaan ilaahay subxaana watacaala jihaadka usu wadada ilaahay subxaana watacaala diintiisa laga difaahay marka insha allah gaacidadan iyo ulmaaden in ilaahay subxaana watacaala nin barakayo inuuna markasta dhon ilaahay subxaana watacaala uuna ku tuugano walaayooyinka iyo dadka muslimiintaana iyo inshaada meelkastayo rogaan yoon waxbarashada iyo iniyoo sii siyaadsadaan dadka muslimiinta yoodan meelkastayo rogaano dal dibadda in muslimiinta mujaahidiinta linduayo oo safkana laha ka beero jihaadkana laha ku qeyb qaado yaanka baaga lahay oo inshaada qofkii oo jihaadka oo qof balaa in migil latiyo qofkii jihaadka oo dagaalama korna safkooran roognayn in induaayo ducada bay naftarsha iyadana jihaadu marka magin salaadada tukudu qof kastee soomano salaada tukuda sunno hubusu tukudu hubusu waajib tukudu inuusu jihaadka ilaahi subxaana watacaala inuusu soomaaliya ninka bilaariyo oo gaaladan oo shahaadala dirirka iyo afarkaankan oo lo shaqaystayaalka oo meelalah ka kusti marka inay ilaahi subxaana watacaala noo dulgaado nin ninka doaysan oo limbaahnyi marka walaalahayga muslimiinta intaasaa nina reegiy ku dhiibadilahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan salaamayaa dhammaan walaalaha ka shaqeeya idaacadda alfurqaan jazaakum allahu khayran runtii mar walba waxaad ka shaqaysaan diinta islaamka iyo faafinteedii ilaahay subxana watacaala ajarkiina adduuniya aakhar ilaah idin oofiyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin magacayga waxaa layidhahdaa abuucadnaan oo ku sugan gobolada dhexe soomaaliya haddii aan sii gudagalo fikirkayga shirweynaha harakada qabatay waan soo dhoweynayaa boqolkii boqol shirkaasi waayo shir aad iyo aad u qiimo badan weeye shir noocaas oo kalena adduunka hadda lagama helo shirarka hadda ay qabanayaan noocooda oo kale adduunka ma jiro marka waan soo dhoweynayaa boqolkii boqol ilaahay subxana wataala ha barakeeyo waana bogaadinayaa boqolkii boqol aad baan u bogaadinayaa in shirarka noocaas oo kale mar walba ay soo laablaabtaan oo la soo celceliyo aad baan u soo dhoweynayaa waayo adduunka inta badan maanta waxa u shiraya waxyaalo aan macno lahayn iyo diinta islaamka si loo dumin lahaa iyo dhibaatooyin badan muslimiinta lagu samayn lahaa baa u shirayaan marka laakiin idinka maanta waxa u shiraysaan ilaahay subxana watacaala kelimadiisa inay midowdo muslimiinta in la mideeyo in ilaahay subxana watacaala shareecadiisa dadka lagu dhaqo waxyaalo noocaas oo diinta islaamka in kor loo qaado marka aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa boqolkii boqol waa soo dhoweynayaa ilaahay subxana wataala ha idin garabgalo ilaahay subxana wataala ha idin garabgalo intii kasii qaybgashay shirkaas ka qaybgashay oo oo salaadiinta iyo culimmada rabbaaniyiinta ah iyo waxgaradka dhammaantoodana ilaahay subxana wataala ajar iyo xasanaad allah ka siiyo ilaahay subxana wataala waxaan rajaynayaa inaad tihiin dadkii nabigeena sal alla ly slam sheegay oo ah laa tasaalu taa'ifatun min ummatii daahiriina cala alxaqi daa'ifadaas inaad tihiin baan rajaynaya ilaah idinka dhigo mar walba shirarka noocaas oo kale ah inaad soo celcelaysaan oo ku dadaashaan aad baan u bogaadinayaa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan raxiim walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalam calaa muxamedin wala ali muxamed wsalim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu khiyaarey ammaan oo dhan ilaahay bay u sugnaatay uma wariyayaasha alfurqaan radio alfurqaan waxaan sidaa u leeyahay biidni illaahi kariim waxaan rabaa kelig yar inaan halkan fikirkayga kusoo duubo laakiin waxaan wariyaasha mahadda koobaad bacdallaahi aan u siiyey waxa weeyaan waxa meesha ka dhacaya waa nimanka soo bandhigay waa nimanka faleenbahana suray waa nimankana hor keenay maqal iyo muuqaal hawshii dhacaysay waa nimanka af soomaaliga ilaahay ku manaystay turxaan bixintiisa iyo doorashada kiisa wanaagsan waxaan leeyahay nimayow ilaahay ha idinka dhiga kuwii camalka ay samaynayaan ikhlaas u qabanaya ajar weyn weyn iyo xasanaadna ilaahay ha idinka siiyo waxaan dhihi karaa lowlaa antum la kunnaa min alghaafiliin haddayna idinka ahayn khaflad baan isaga jiri lahayn yaa dhintay yaa nool warba looma hayeen aad baa ugu mahadsantihiin fikirka arrinta aad noo soo bandhigteen aniga ima soo marin nin weyn baan ahay bal cagsigeeda ay soo marto dadka islaamka ah xilli aan fogeyn oo burburka kadib ah bay soo martay iyadoo loo tashanayo rag intaan ka badan oo madaxyaweynu intay isugu yimaadeen ay meelay ku lugoynayaan meelo waan soo joogay laakiin falilahi alxamdu walminna tani waa mid igu cusub aad baan ugu faraxsanahay arrintaas waa arrin aan aad iyo aad iyo aad u soo dhaweynaya maasha allah waxyaabaha aan leeyahay waa libin iyo guul la gaaray iyo horumar oo shirkaasu igu cajabiyey waxaa ka mid ah haddee dad intaa fara la eg oo culummo iyo waxgarad iyo dad maxaanku dhacdaayey een, camalkan ay hayaan si fiican u garanayo muse kusoo dhex jiray oo rag wada germadow ninka ugu yar uu yahay inta kalena ay yihiin ma la dhihi karo waa rag odayaal ah yacni subxaan allah ilaahay baa ku mahadsan waa arrin aad iyo cajabisay waxaan ka sii cajab badan oo aan leeyahay anugan arkaya daafaha soomaaliya ka kala yimaadeen raggaa odayaasha ah meesha ay joogaanna aeroboor kuma yaalo oo waan hubaa inayan diyaarad ku imaan cidna ma weydiin laakiin xaaladda meeshaaba caynkaas sida ay tahay aan u muuqato ninka ka imaanayay meesha hobyo ugu dambaysa iyo calmadow buuraha la yidhahda ii sheeg maxaanku idhahdaye Een, bari kuwa waqooyi kuwa ee, maxaanku idhahda xeebaha soomaaliya cadale iyo maxaanku idhahda nuur dugle iyo halkaa iyo ra- raage ceelle Een, ilaahay kuuma daraadaya xaggan iyo raasgambooni iyo badda madow xaggan iyo dhulka ethoobiya naga haysato tan iyo goday wixii ka sokeeya ceel berde maxaanku idhahday gedo ceel waaq subxaan allah imisa webiyaal iyo buuro iyo jidgooyo iyo ka sokaysa waxaan u arkaa arrintaa oo aniga aad aan maskaxdayda ugu celceliyey dadka muslimiinta oo waddanka soomaaliya iyagaa ka taliya waxaad maqlaysaa marka la wareysanayo odayaasha ama een, ii sheeg waaliyaasha waali hebel waaliga baraandir famaa bacda alxaq ila dalaal yacni waa ra'su soomaal soomaaliya madaxeedii ama meesha keliya oo dawacadu ay ku jirto godka keliya oo ay ku dambaysaaba Een, haddii xamar waaligeedii intuu soo kacay ku noqonayo joogo oo maalin cad oo hadda ka hor aad soo gudbiseen asagoo sako ka qaybinaya lacag kaash magaalada bartankeeda muqdisho maalinimo waxa weeyaan een, aad bay arrintaasi waxay maaragtay ii cajabiso ii soo dhaweyso oo aan dareemayaa sawirka ii baxsano een, waddanku inuu dadka mujaahidiinta gacanta ugu jiro waxa ka soo hareen dawacagod ku jirta inay tahay ama xamar dhe ama hargeysa dhe ama boosaasa dhe waa meelo mucayina iska ilow horta nin ajnabi oo dhoof ku yimid isagu meeshuu raba ha joogee ictibaar ma leh iska gowracmayo guulkufaan ma leh asagu laakiin nimankaan is haynaa waa nimanka soomaaliyeed oo murtadiinta ah oo diinta ilaahay ka jeestay oo gaalada indhaha u ah nimanka ayagaa waa dawaco god ku jirta meeshooda hadday meesheeda hadday ku jirtana haddii waxa weeyaan waxba kugu dhibi mayso hadday ka soo baxdana madaxa la jabinaya waxyaabaha kaleoo khiwaar ay cajabiyey waxaa ka mid ah hadda afartan caalim ugu yaraan way ka badan yihiin waan hubaa afartan oo rag odayaal ah oo diintan muddo ku soo dhex jiray oo maanta caalamka xadiis qarsoonu ma jiro haddaan ninkiisu ka caajisin ama elektroni lagu heliyaa ama kitaab lagu heliyaaba intay isu yimaadeen iyadoon wax mashquulinayaa jirin ilaa naf iyo shaydaan mooyaane naf iyo shaydaan biidmi laakiin ibgeed isaga xireen shan maalmood laysu fadhiyey lalahaa qaala allahu wa qaala rasuulu wa qaala alculamaa qadiiman wa xadiisan waxa weeyaan waan ku kalsoonahay aragtida iyo fadwada iyo waxa ka soo baxay waana arrin hore noo soo marin dadka islaamka ah oo saa maanta inta raggiisu u fadhiistay ilaahay baa ku mahadsan waxaana filayaa in ay unu dhiman tahay hal dharbaaxee gaala iyo gaalraacwaa jabeen ilaahay ha jabiyo Een, waxyaabahay cajabiyoo kale waxaa ka mid ah haddii maamulka dadka intaa fara la eg oo halkaa ka kala yimid dadka administrationka maamulka maamulaya oo aan saasaac hardiyeyn cuntadoodii dharkoodii yani maxaanku idhahda khidmadoodii nabadgelyadoodii maxaanku idhahdaye een, iyo subxaan allah qaabka loo idaareeyey aad iyo aad iyo aad waxaad dareemaysaan inay yihiin wax ilaahay loogu mahadiyo Een, maantana islaamku wuxuu ku faana u haysto ikhwaani marka warkay waxaan kusoo gabagabaynayaa arrintan aniga aad iyo aad iyo aad iyo aad bay rajo weyn awalba rajaan qabay laa naqta- laa taqnadu min raxmatillaahi marnaba ilaahay ka quusan mayno waxyaabahan yararka oo dhacaya caqabadahana hadda waxa weeyaan wain tasbiruu watataquu laa yadurkum kaydahum shay-an ilaahay baa noo sheegay wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shay-an mar haddii maxaan ku idhahday la sabro oo loola sabarta magaalada oo ilaahayna laga baqo khilaafka iyo maxaanku idhahdaa waxyaabaha dadka muslimiinta dhexdooda hasiimada ku keeni karana laga fogaado hadda waa laa yadurun kaydun shay-an ilaahay run sheego wey haddii loo run sheego marka aad baan ugu faraxsanahay een, waxaana filayaa wakhti aan fogeyn waxyaaba kasii qurux badan inaad noo soo gudbisaan nimankiina wariyaasha ilaahay haydan xifdiyo haddee culummada iyo qudaada iyo waaliyaasha iyo madaxda umrada meesha isugu timidna waxa weeyaan runtii waxa weeyaan wax lagu faano weeye maanta biidni illaahi kariim ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu xifdiyo soomaalina waxaan kula talin lahaa kolley yeeli mahayo waxa way yunaaduuna min makaalin baciid wa yunaaduuna min makaalin baciid meel fog baa looga yeerayaa in ay indhahooda waxbay ku arkeene ay ilaahay inta ka baqaan dadka mujaahidiinta la shaqeeyaan aniga intaasaa ila quman wajazaakum allahu khayran wa axsan allahu ilaykum wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah bacdu waa abuu khaalid ku sugan somalilan waxaan rabaa inaan ka feker dhiibto shirkii wadatashiga jihaadka bariga africa oo ay kasoo galeen guda iyo dibadba ansaari muhaajiriinba awalan waan u hambalyeynayaa dadkii ka qayb qaatay marka labaad haddaan fekerkay ka dhiibto waa sax iyo saxiix ayuu ahaabaa leeyahay shirkaas iyo munaasab mid loo baahan yahayna wuu ahaa waqtigii loo baahnaa nuu kusoo beegmay marka saddexaad qodobada shirka looga hadlay muhiim bay ahaayeen oo kale ahaa dastuurka khaldan ee loo sameeyey loo dejiyey ummadda soomaaliyeed in lagu dhaqo ummaddaasoo ah ummad muslimiin ah oo ummadda muslimiintana dastuurkooda uu yahay rasmiga kitaabka leh iyo doorashooyinka laba kun labaati kow lagu tala jiro la qorsheynayo ee gaalada iyo marka inta u adeegaysa ay maagan yihiin ilaahay ma suurtogeliye iyo qodobka kale oo isagana ahaa alcawlama oo loola jeedo itixaadu duwal duwal sharqi afriqiya in la medeeyo dowladaha geeska afrika ama bariga afrika markaa hogaana looga dhigo etoobiya caasimadona adis ababa taasoo markaa hadafka ka dambeeya in marmarsiyi uu yahay lagu qabsanayo soomaaliya iyo in markaa rido ku dhacday oo ay ridowday ridowday qoladan dowladda soomaaliya sheeganaya ama leh soomaaliya baanu dowlad u nahay iyo qodobka ugu dambeeya oo ahaa dafcu caduwi saa'il cadowga saa'ilka ah ama horarka ah diinta iyo dadka iyo dalka soomaaliya weerarka ku ah in layska riixo oo layska celiyo oo af iyo adin iyo maalba looga hortago marka qodobadaasna muhiim bay ahaayeen shirka looga hadlaayay afar natiijada kasoo baxday waa waxay ahayd natiijo aada u wanaagsan lianna natiijada waxay koobaysay fatwa oo markaa culmadii meesha ka qayb gashay soo saareen iyo bayaan iyo caddayn dadka loo cadaynayay wixii meesha kasoo baxay iyo waxyaabihii looga hadlay shan waxa weeyaan dhammaan inta markaa kasoo qayb gashay intii awood u leba waxaa waajib ku ah in waxyaabaha la fuliyo lianna haddii wax afka laga sheego aan la fulin waxba macno ma yeelanayaan marka diinteen waxay itibaarinaysaa qowlkii ficilka israaca iyo ictiqaadka marka in la fuliyaana waa waajib maadaama ay sax iyo saxiix ahaayeen waxyaabaha natiijada meesha kasoo baxday sax ahayd ugu dambeyn dadka kasoo qaybgalay ee marka khaarij iyo marka daakhilba lahaa ee ansaari muhaajiriin ka koobnaa dee magacyadaasunbay kala yeesheen laakiin muslimiinta iyaga waa walaalo sida ilaahay sheegay rasuulkana sheegay xuduudna ma kala laha xuduud muslimiinta ma kala laha laba qof oo walaalo ah xadna ma kala laha wax ay kala leeyihiin ma jirto waxyaabo yaryar hadee nin walba wixii soo shaqaystay iyo arrimaha mooyaane laakiin dal iyo diin iyo waxaasna way wadaagaan guushana insha allahu tacaalaa waxaa iskale mu'miniinta oo mujaahidiinta ah maanta waynu aragnaa xarakadii daalibaan inay markii in badan safreen ay guuleysteen wadankoona cadowgii isagoo dulaysan ka baxayo maxaabiistooda iyaga oo wadankooda jooga xorriyadooda iyo marka la siinayo diintooda inay ku dhaqmaan oo si xur iyo xalaalah diintooda islaamka ay isku dhaqaana aan muran ka taagnayn de insha allahu bariga afrikana sidaasoo kale u rajaynaynaa waxaana markaa leeyahay inta marka arrinkaa ka qayb ah ha samraano oo ha sugnaadaano ducadana hala badiyo waxaa ugu dambaysiinaya qodob lixaad muhiimadda ay leedahay wadatashiga waxa weeyaan aada iyo aad bay u weyn tahay qur-aanka ilaahay ku sheegay ilaahay baa nabigiisa amray mu'miniintana ku ammaanay shuurada suuradda ma suwarka qur-aanka ka mid ah suuratu shuura la yidhaahdaa axaadiisna way sugnaatay waxaan u mahadnaqay ugu dambeyn mashaayikhta iyo idaacadda alfurqaan iyo inta ka shaqeyso aada bay u mahadsan yihiin هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلي سلام مسلمين تمركز تجوبتين هادان كهادلو شركي حركة الشباب المجاهدين اي قبطي هالي ما شاء الله واشير لغو فرحو وابقادين هنا هادان نامود مسلمين ما شاء الله الله نسياديو مركا الحمد لله oo ku faraxsannahay shirkaasi kuwa lamidana oo u baahanayn maasha allah hadda ka horna maana arkin shirkaan oo kaleeto ani maasha allah oo ku farax aadaan u faraxsanahay waxaan kasii dhahayo oo kaleeto ma jiraan waxaan leeyahay duceyraan ku kaba iyo waxyaro habaara oon gaalada ku habaarayo aloo gaala cararta meel kastayba joogtaba iyaga la raacuwa muslimkuna midooba meel kastuuba joogaba intaasaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada iyo aad baan u salaamaya warbaahinta islaamiga aada iyo aadna waa mahadsantihiin sida qiimaha iyo sharafta leh ee aa ugu soo gudbinaysaan dadka xaqiiqooyinka iyo waxyaabaha jira iyo barobagandhada cadowgu faafinayo sidaa uga hortegaysaan aad iyo aad baa ugu mahadsantahi waan idinku hambalyaynayaa haddaa fikirkii ka dhigto shirka ku soo gebagaboobay meel ka mida soomaaliya ee looga hadlaya jihaadka bariga afrika aad iyo aad baan shirkaa u hambalyaynaya aad iyo aad iyo aad baan u hambalyaynaya iyo soo qabanqaabiyayaasha oo xarakada ugu horayso iyo kasoo qaybgalayaasha waxaan leeyahay jasaakumullahu khayran aada iyo aad ba u mahadsantihiin dee fikirku iska cadiya fikirka dhiibashaba ma leh waxa weeyaan waa howl dadkao dhan u wada taallay islaamkao dhan laakiin in badan oo ka mid ah oo anaguba ka mid ah aanu ka seexannay aada iyo aad baan markaa ugu hambalyaynaya qoladaas soo qabanqaabisay qodobada ka soo baxayna aad iyo aad baan isoo dhoweynayaa waxaan leeyahay dadka ha wada hirgeliyaan qodobada halkaa ka soo baxay oo qof weliba inta kaga aadan ha qabto waayo waa inoo wada yaalaane wax cid gaara u yaalla ama cid khaasa dee ku kooban maa dhammaan muslimkao dhan bay wada yaallaan waxaan leeyahay dadaalka halkaa ka sii wada waa ka gaabinina oo ku sii kordhiya cadowga waxyeelada iyo dilka iyo kala firdhinta iyo hurdowdiidka iyo aargudidda islaamka ku sii wada aad iyo aad ba mahadsan shirkaana waa soo dhoweynaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waala salaame dhammaan shaqaalaha idaacadda islaamiga alfurqaan magacaygu waa sufyaan oo joogo magaalada muqdisho ahantii haddaan fikir ka dhiibto shir weynaha ka dhacay wilaayadka dalka runtii waan soo dhoweynayaa waana ku bogaadinayaa culimmada soomaaliyeed siday mowqifka u qateen ay u bayaaniyeen xaqa ugana soo rajeysteen qadarka runtii waa soo dhoweynayaa waxaana leeyahay insha allah shirkaas ka guulaysta allah ka dhigo runtii waa wax aada loogu baahnaa xilligan oo kale ina laga soo qabto shir sababtoo ah maanta waa adarka waxay leeyihiin dadkii waxawaaye inay marhabaayeen ay rabaan yacni doorashada qof wacdi ay sheegayaan marka waan soo dhoweynaana in dadka loo digo xaqna loo cadeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu warbaahinta ilaacadda islaamiga alfurqaan dhammaantiin maysiinlayaa jazaakum allahu khayr khayr aljazaa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa maxadiska leh allihii oo islaamka korweelay cadowga ilaahayna subxaana wa tacaala jibiyey walaalyaal haddeen fikirkayka dhiibido eedeedan ka faraxsanya meelaas inshaga shucuurta iyo dareenkayna maxaa kooga kor ilaahay baa suurtagalka dhigi ilaahay maxadis kale jala wacala alxamdu lilaahi wabacd marka koowaad waan salaamayaa dadka muslimiinta meel weliba ay joogaan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu haddaan u gudagalo mowduuca laga hadlahayo shirweynaha ay qabteen xarakada ee looga aneensanayay halganka ka socda bariga africa haddaan gudaha u galo waxaa weeye horta shirkan waxay waxweyn uga dhigan tahay nimanka saliibiyiinta ee soo duulay ugu weynaadaan maraykanka ay qulubtooda gubaysaa dhibaato weyn bay uga dhigan tahay iyo walwal waxa ay ruucbay ku ridaysaa kuwa sheeganayo inay dalkan nabad ilaalin ku joogaan balse dana qaasa kara ay gaalada soo maalgashatay oo nasaarada iyo yuhuudda isugu jira wadamadoodana ay ku ridaysaa rucbi iyo argagax ayadoo jiro cudur weyn coronavirus la hayo oo ilaahi subxana watacaala caalamka ku imtixaanay dadka muslimiintana dunuub badan ayay galeen maanta gaaladan muqoni weynidii ay sameynayeen ilaahi subxana watacaala uu ka tunjuweynayo maanta taas la daadacayaan waa waxaa ugu sii darsoontay fatwada iyo shirweynaha kasoo baxa muslimiinta oo laba dhibaato u keeni karta ayagoo bandigu kusii jiray oo ayaga dhan wada cabaadahaye oo wada xanuunsanahaye ilaahay dadka muslimiinta ka badbaadiya shartiisa gaaladan ha u siyaadiye cudurka waa waxaa ugu sii darsoontay waran kale oo kasoo baxay muslimiinta waran kale oo kasoo baxay muslimiinta oo ah fudwo iyo shirweyno looga anisanayay halganka ka socda gobolka nimankaa ayaga ah horta taas hasiimo ayay u tahay laba mar iyo inka badan bay hasiimo u tahay oo qulubtoodana ay guydaa calowshood u shaqaystayaalkana waxaa weeye walwal iyo walbacaal ay ku hadanayaan meel erag isugu tagana oo culummo iyo salaadiin ay ku jirto aaraada iyo fikradda kasoo baxday waxaa lays dhigi karaa waa fikrad haldoor ah nimankaa ayaga ah oo soo duulayo dhinac waliba ha ahaadaane labada walwal waxaa weeye horta marka kow waxay sheegi jireen inaysan culimmada ama mas-uuliyiinta ragga halgamaya inaysan meel isugu imaan karin bifidlillaahi tan waxay ka dhigan tahay taagdaridooda iyo tabardaridooda iyo sirdoon iyo xumadooda iyo qaabdaridooda bay ka dhigan tahay midda kalena fariin way u direedaa oo ah in laga tashanhayo aayaha halganka iyo in loo siyaadiyo hasiimada iyo in loo siyaadiyo dhibka in loo siyaadiyo iyo halganka lagula jiro iyo waxa ay ka baqayaan wax aan wixii hore ay ku gubteen oo lasii casareynayo oo la tadawurinayo oo waxaa weeye hadda ka daran midii hore mid ka daran in ay ku dhacdo ay ka walwalayaan waa shir aada loo doonahaye waa shiran aada soo dhoweynan haddaan nahay ummadda muslimka ee soomaaliyeed waa shir aan bogaadinayno waxaan leenahay ilaahi subxaana watacaala waxaa weeye ha idin garab galo hoosha aada haysaan nimankaa la yiraahdo caleetu shaqaystayaalka oo diinlaawayaasha ah aanba damiirka lahayn dadnimana aysan ku jirin dowladnimana sheeganayo daaquudkana u lacamleya nimankaa ayagana meesha kumama jiraanba yaa wax ay dadnimo iyo dunyayo ay leeyihin ma jiraan waxaa weye ayagana insha allah rucbi rucbi kuwa ugu horey oo ku dhacay inay kamid yihiin baa filayaa waxawey mar waliba isku haleysanyihiin nimankaan soo duulaabay mar waliba isku haleynayaan insha allahu tacaala waana rajeyneynaa waana hubnaa in meeshaas rag aaraadooda isugu tagtay iyo fikrad badan kasoo baxayso oo halku doora insha allahu tacaala waana bogaadeynaa ilahi subxana wataala islaamka meel weli uu joogo ha guuleeyo biidnillah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو السلام الله يا عبد الفرقان شغالها العبد الله والسلام الله إلهي سبحانه وتعالى حين كبر إلهي العمل كان هيسمي ميزانك حسناتك يمكن كنت رب intaa ka bacdi fikradda na soo wejisa walaalayaalow awalan waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan shirkaa iyo hirgelintiisa iyo jawiga fiicane uu ugu bilaabay ragga uguna soo dhameeyey allah subxana wa tacaala baa ku mahadsan baan leenahay thaaniyana waxaan leenahay shirkaas iyo kulamada noocaas iyo qabashadooda aada iyo aada iyo aada iyo aada baan maartay uguna faraxnay una soo dhaweynanaa aada iyo aadna waxaan leenahay oo u aragnaa in maaragtay lagu baahnaa inuu isagoo kala batana aada iyo aad bay u fiicantahy baan isleenahay dhinaca kale waxaan isleenahay waa amarkii ilaahay subxaana watacaala uu dalla furiyey washaawirhum fil amri ilaahay baa yidhi waana sifaadkii muuminiinta ilaahay subxana watacaala ku ammaanay qayb ka mid ah ee allah subxaana watacaala uu yidhi wa amruhum shuuraa baynahum taasaa markaa muuqanaysa amarka ilaahay oo la fulinayo iyo sifaadka muuminiinta lahaayeen oo meesha ka muuqanaya dhanka kale isleenahay kulamada noocan oo kale ah faa-iidooyin waaweyn bay xambaarsan yihiin marka in la qabto oo shirarka noocaas oo kala badiyaay aada bay u fiican yihiin faa-iidooyinka xambaarsan yihiin waxay noqon karaan faa-iido waxa weeyaan wax adiga kaa xumaa oo maaragtay kaa qalloocsanaa oo aada ka faa-iidid oo aada ka toostid waxay kaa noqon karaan ziyaado iyo wax kaa maqnaa oo maskaxda iyo maanka ragga marka la tuujiyo waxa weeyaan ka soo baxaya iyo cilmiga waxa weeyaan saa-ida oo aadan hayninba ilaahay subxaana watacaala markaa meesha uu ka bidhaamiyo tala aan lahayna ilaahay subxana watacaala meesha maarta aa markaa gacanta lagu hayn in ilaahay subxaana watacaala isu-imaatiga uu ka muujiya waa suuragal marka faa-iidooyin fara badan baa ku jira haleena hala badiyo waxaa kale aan leenahay ufuqa iyo istaraatiijiyadda weyne noocaas oo kale ah waa laga maarmaan ha noqoto sida guud oo dee caalamka oo dhan ah muslimiinta oo dhan ah ha noqoto ama ha noqoto mid gaar ahaaneed oo cid gaar ah si gaar istaraatiijiyad looga qaadanayo ama kuwa laha dagaalamaya ha noqoto ama waadaxumayaasha ha noqoto ama bulshadaba ha noqoto istaraatiijiyaddii maaragtay ballaaran in laga qaato saas kale ah aada bay u fiican tahay aada baan usoo dhoweyna arrinkaa salaamuna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu aad iyo aad ba umahadsan tihiin dhammaan culumada waa mahadsan yihiin u taagan diinta rabbiga subxaanahu watacaala waxaan dhihi lahaa aad iyo aad diinta ilaahay aan kusoo hor idinkana ha ka daarina intaad aad dadka wacda inaysaan xaq waxaa kaloo mahadnaqayaa maktabka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee arrintan ayadana soo qanqaabiyey waxaa meesha ku burburahaya oo ku jabahaya fikraddii xumeed kuwa gaalada iyo gaala socodka oo dhahayo ama dadka shubhada keenayo oo dadka wereerinaya oo dhahayo maanta ma kulmi karaan oo waxaa weeye intaasoo de culumaa iyo intaasoo cuqaala meesha iskugu imaaday oo boqol ka badan malahan way baaba-een al-shabaab waa u dhammaatay way baaba-een taas ayaa waxa ku ahaa dhabarjibin inay yihiin diintan ilaahi subxana watacaala mar walba ugu taagala dad difaaco u taagan yihiin ana weli inay sii jirhayaan mujaahidiinta meel walbay joogaan marka meel walba ay joogtaan waxaan leeyahay guulaysta waan soo dhaweynayaa aad iyo aad bay umahadsan tihiin waan soo dhaweynaya waan ku faraxsanahay barnaamijkaas waxaa weeye aad buu dadka u anfacaya waan yaraynahayaa kuwa acdaadaha iyo hadalladoodii iyo shubahadoodii ayuu burinayaa kuwii tabar raahaynaa iyo waddankana ka qabsan dhahayay ayuu haddana dhinacan ka burburinayaa qaybo badan buu baarka iyuu burinayaa lianna waxaa intaas ummadahoo isku xiran oo arrintaas ka wahadlayso inta la arko qofka waxa weeye ra'yigii sheegaya iyo wixii kaloo sheegaya wuu ku buraya wuxuu dhahay intaana cunumaha intaana cuqaala intaana waxgarada iskugu imaaday oo intaa ka wada hashay marka inuusan loo dacaayadeeyo oo waxaa weeye dacaayadii oo hal qof shakhsi ama waxyaala dhiibi lahaayeen ama kuwa murtadiina sheegi lahaayeen waa ka kacbi noqonaysaa waxaa weeye waa laga faaidaysanaya ummad badan oo ka faaidaysanaysa cunuma caamo badan baa ka faaidaysan oo ku baraarugi inta ani xataa ka ahaada waxaan ka mid ahaada caamada marka insha allahu tacala waan ka faaidaysanayna insha allahu tacala waana mahadsantihiin dhammaantiin meel kastoo joogtaan muslimiinta waxaan dhihi lahaa ilaahay ha mideeyo meel kastana ilaahay subxaana watacaala mujaahidiintan ha guuleeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maasha allah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay shirkan quruxda badan ee qaybgaleen culimo aad iyo aad u fara badan insha allah waad guuleysanaysaan murtadiinta hadda way jaween wixii dhimana allaha dhammaystiro inshaa allah culimada kasoo horjeeda jihaadka waxaan leeyahay culimada jahwareertay jihaadkay ceweeyeen jaliilo ilaaho jawaabtooda sii inshaa allah murtidiinta way jebi doonaan wixii dhimana allaha dhammaystiro inshaa allah bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha idaacadda alfurqaan aad buu salaamayaa dhammaan iyo ciddii codkay maqlaysaba ee magacii waasabeer haddaan fikirkayga ka dhiibto run ahaantii aad ayaan uga farxay mashruuca iyo kulanka aqooxda badan ee layskugu soo agaasimay layskuna soo agaasimay in waxaa loo yaqaano laga wada tashado jihaadka bariga afarka meel u marayo waayo ilaahay baa amray subxaana watacaala oo qur-aankiisa ku leh waladiina istajaabuu lirabbihim wa aqaamuu salaata wa amruhum shuuraa baynahum mima rasaqnaahum yunfiquun ilaahay aayad walba oo kitaabka ku taalla oo ina amray sideeda ayaan uga dhaqmanaa dastuurkeennuna waa kaas ilaahay waxaan uga baryayaa walaalahaas iyo cid walba oo garab u ah insha allah garab baanu nahay cid walba oo garab u ah inuu ilaahay ka abaalmariyo miisaanka xasanaadka ilaahay inuu ugu daro بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى ما بعد مركورة ولب السلامي ولا على مسلمين ميل والبي روغا haddaan fikirkii ku dhiibuda shirka wada tashiga jihaadka bariga afrika oo hogaankaabiday xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka hore shirkun weliba caddeyn waadixangayaa tabardarada haysata sirdoonka maraykanka oo kabootay jari oo sheega jari inuu mujaahidiinta kala socodshoo isu socodshoo indhiisu gaabi si ayada maraykanka baantiye ee horta shirkun binaanka sheeni tan lamaadusu binaanka sheeni weliba su mujaahidiintan midaysiyin su muslimiintan isjeelin midaysiyin shirka waladadeh ku qaybgali hogaankanka sareeya iyo intiisa hooskooyasi intiisa hooskooyasi intii hogaamiyaasi dad muhaajiriin ansaar iyo dad dhulka n f d oo dowladda kiristanka kenya gumaysadaasa kukooy taasay weliba calaamadan ataa su muslimiintan midaysiyin oo gaaliyo lama usuu yashal jeytii maayo muslimiinta si oon isjeelin walaana eedinka saameynta badan ay weliba ku mid ah fatwada culimmada hasaartii wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan idin salaamay howlwadeenada alfurqaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad leeyahay waxaan kaloo salaamay hogaamiyaasheena mujaahidiinta ah dhammaantood oo ugu horeeyo abi cubeyd ah waxaa u ahaatee fadwadii ay kasoo saareen shirkii aad ayaan usoo dhaweyneyna waan ku faraxsannahay gaalo ayuu argagaxu yahay shirkaasu muslimiintana wuxuu u yahay farxad iyo raynrayn aadaan uga faraxsanaha inay ka fudwodaan gaalada si loo dhabar jibi lahay ilaahay baaba jibiyey maxaa hayata annaguna waa ka faraxsanaha jibiska jibintooda shirka ay ka sameeyeen allaha ku guuleeyaan leenaha insha allah waxaa laga soo saara ilahi wax qaarqab ha nooga dhigo maxaan ku irahdaa haddaan gudagalo wixii fikirkayga ah oo xagga dowladda ahna jaatar in allaale intii ku dhaqmaysay intay ugu amar qaadan jireenba ilaahay baa dabagediyey oo ciidankiisa usoo diray ilaahay baa junuud usoo diray oo ku salliday oo maanta adduunka meelaan argagax ka taagnay uusan jirin kulligood argagaxaa fara ku wada haaya coronavirus ay cabsi ka wada jiraan kuweenan halkan joogo oo walba u ahaay baranjigooda halkan u joogana ayagan argagax ku xilay maanta waa haystaa ilaahay sukadiisii xukun ka doonteen laakiin ayaga arki doona junuud ayaa ilaahay usoo dir isaga uu leeyahay oyna iskana qaba karin oo adduunka inta joogto xoog sheeganaysa inta kaleba argagax ku riday waxaan ku irahdaa ilaahay anugu mahad celinaynaa jihaadkuna wuu soconaa ilaa ilaahay subxaana watacaala kelimadiisa ay ka ahaato xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilah jihaad afghanistan laga bilaabay sideed toban sano iyo bar muddo ka horeysay maantana waxay taagan yihiin waan cararaynaa iyo xabadda u naga daaya ameerikaana uu ka yur badnaa uu ka qooq badnaa ayaa maanta kabihiisa gacanta ku qaadanaya ilaahay subxana wataala dhan kale ka weeraray kanna waxay yihiinaaba iska yar haddaan maanta mid ka noqono oon garab isaga noqono oon muxuu ahayta isugu gargaarno wax u oolayanba jirinba insha allah waan ka guuleysanaynaa maanta muqdisho gabdhihii xijaabadii wada tuureen mara xuno yaroo qamaar ay qoorta ku wada sidaan xijaabkii xijaab la-aanta laga qajili jira hadda maanta xijaabka laga qajilayaa haddaan layska qabana fasaadku wuu sii soconaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز صدق الله العظيم أما بعد intaan ku dib insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala kalaam dhiyaga furfurdaani ilaahay subxaana wa tacaala oo ka mahadsan intaas ku dibmay baa intu ku salaamay idaacadda alfurqaan iyo shagaalaheeda intu ku salaamaa intaas ku dib muslimiinta dhammaantii oo meelba caalamka ku sugan yahay intu ku salaamaa
gaar ahaanmay baan tuku salaamay amiirka xarakat ashabaab almujaahidiin sheeg sheeg abu cuweyda axmed cumar xafidahu allahu tacaala waan tuku salaamay may kale baan tuku salaamay afhayeenka guud xarakat ashabaab almujaahidiin sheekh cali maxmuud reer shacaldheer xafidakum allah ilaahay subxaana wa taala sin xifdiyaa siin lahaa intaas ku dib walaalayaal horta eedaan dhuunsin wararkii oo shirkii mujaahidiinta oo linkaransidaay mujaahidiinta oo bariga afrig ilaahay subxaana wa tacaala kama xadiyaan mujaahidiinta eedaan dadaali warjaan eedaan dhuunsin warbaahinta islaamiga eedan kuunsin tamaybaa markan koreyt eedan bogaadeen shirkaasiyo warkii ha ku bahi ilaahay subxaana wa tacaala shirkaas wadii meelasa ku baheen mujaahidiinta inka kaalmaya lana iyo wali qodoba muslimiinta iskaraayaan ilaahay subxaana wa tacaala siin kaalmay intaas kudib horta maybaa lanaa horta shirkii meelasiyo ha ku bahi muslimiinta eedan ku bogaadiyaan boqolkiiba walaa ku maxasantiin guulala siinsay ilaahay subxaana wa tacaala lankas muslum ahoo mujaahidiintan aan ku tirsanayna waan hadanag albu ku fadahay sidaan camal dhan ilaahay subxaana wa tacaala haka hogaamiye muslimiinta haka dara lahaa tan kalmay baa inta ku sheego faday insha allahu tacaala gaalada iyo murtadiinta may baa hanuunka faanay ana gurayna al-shabaab may baa taa dad oo hogaamiyaal dhalinyarta oo waliyo fadan isku sameeyaan oo isku roorahan yaa gurayaan ulumana maka jarta hanuun gaalada guraasi gaaladii warkiya sheegasi horta badata muslimiinta ogaa antii dad ulum ah oo ahlu khaara hogaamiyaal oo ahlu diin antii ulum kabuut horta badata ogaa laakas dadkii munaafiqiinta ay ka sirmaay oo munaafiqiinta horta bisaas guraa iyo dadkii oo masaakinta oo diintan lahayn oo muslimiinta oo hanuun oo warkaasi uu ka sirmaay beentas dhink sheegay oo mayba ogaadeen antii mujaahidiinta xarakada shawl mujaahidiin dad ulum ah ahlu diin oo hogaamiyaal antii la horta ogaad tan kale gaalamay baa guraasa al-shabaab khilaafa ku dhahayay maylaraaisu al-shabaab isgaalinta dhammaantiye maalmii salaamasu walaayati mal isgudu koro guraan taasna may baa ka fashila maana gaalada ka fashilinta mujaahidiinta mas-uuliinta ee dhawon meelifadaan iska seedahayaan ilaahay subxaana wa tacaala kama xadsan meelifadan iska seedahay mujaahidiinta nin maalmi isgalan gaalada isaas guraasiyaan may baa ogaatay intii mujaahidiinta in isgalanaan waan meelifadaan lankaseen marag hore ما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى تصنع ومسلمين تدير سوى لدين عظيم هو السامي guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuux caawo oo qodobo kala duwan aad ku maqasheen waa naga intaasi barnaamij ka la mid ah intaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu لدين عظيم هو السامي